ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa sheegay in nidaamka federaalka uusan soomaaliya xal u ahayn wuxuuna dhaliilo u soo jeediyey dhinacyada siyaasadda soomaalida oo u sheegay inay qeyb ka yihiin mushkiladda taagan ka taagan dalka cabdirasaaq xaaji xuseen oo haatan ku nool magaalada minnesota ee dalkan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa wuxuu kaga hadlayaa wuxuu ka hadlay sida uu arko dowladda soomaaliya dastuurka arrimaha puntland iyo jubbooyinka falastiin axmed imaan oo waraysi la yeelatay cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay
ra-iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen oo ay hadda da-diisu tahay sida uu ii sheegay siddeetan iyo sagaal sano ayaa ka hadlay xaaladaha kala duwan ee hadda ka taagan soomaaliya iyo aragtidiisa la xiriirta arrimahaasi ugu horreyn waxa uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore in dastuurka federaalka ee hadda soomaaliya looga dhaqmo uusan ahayn mid u wanaagsan midnimada dalka isagoo sheegay anigu waxaan qabaa waxay ahayd dowlad centraala inay jirtaa nidaamkan federaalka ah oo hadda la sheegayo wax weyn oo dadweynaha uu u kordhinaya ma jiraan niman qabqablayaal oo raba inay ku ugaartaan oo ayagu baawar ku qabsadaan riijinada ayaa wata nidaamka kan dadweynaha haddii la xisaabtamo wax weyn oo ay u kordhinayaan ma muuqdaan mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa kale uu ammaan iyo dhaliil buu u soo jeediyey dowladda federaalk soomaaliya isagoo sidoo kalena talooyin badan soo bandhigay ugu horreyn waxa uu dowladda ku ammaanay sida ay u dhistay siyaasadda arrimaha dibadda xukuumaddan horta waxaan hormarinayaa waxyaalaha anigu aan ku ammaanahayo arrimaha dibadda muxuu ahaa xukuumadan uu madaxda u yahay muxuu ahaa beresidentaha hadda joogo xasan sheekh maxamuud madaxda u yahay waxaan arkayaa guulo badan oo fiican baa yaa yaa la gaaray muxuu ahaa ictiraaf baa la helay oo dawladda tanu loo ictiraafay inay tahay dawlad runtii sida dawlad ahaan jirtay ah inkasta oo bal og yahay in burburusa jiro oo la og yahay wadanku inuu hadda gacanteeda usan ku wada jirin midna waxaa weeye maanta beresentaan anagu weliba siinhayaa siyaasadiisa qabow oo dibadda ku qaabilay shaksiyadiisa suu ku muuqanaya iyo hadaladiisa waxaa iyaduna qiimaheedana in la ictiraafo dadweynaha soomaalida oo meeluu joogaba wadanka gudihiisa iyo dibaddaba xukuumaddatan aad baa loo taageeray aad iyo aad baa loo taageeray mar uu ka hadlayay arrimaha jubbooyinka ayuu ra-iisul wasaarihii hore cabdirasaaq xaaji xuseen waxa uu ku dhaliilay sida ay dowladda federaalka u maamushay arrimaha jubbooyinka hannaanka hadda axmed madoobe uu beresentaha ku noqday muddo badan buu soconayay anigu ma maqal nimanka gadaal ka soo baxay oo nin walba sheegtay beresente inuu yahay barahiraale iftiin laba nin oo kale ma maqal hal ninaan maqlay oo kenya degan oo maalqabeen ah oo waddankaas ugu dhashay oo markii hore issharaxay oo dabadeed markuu meesha tegay oo arkay dabayshu inay axmed madoobe wadato iska aamusay oo ka ka tanaasulay laakiin nimankan kaloo hadda afarta ah oo saddexda ka oo soo baxday ma jirinin magacooda waxayaa ma jirinin waxay tusaysaa aniga in ay yihiin dad dawladdu meesha usoo dirtay inay muxuu ahaa ay xasilaan inayan ka dhelaatan kumana fiicna dawladdu inay ka shaqayso wax xasilaan xasilaan darri keenaya kuma fiicnayn cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa kale oo uu sheegay in hanaanka gobolaysiga uu yahay mid aan soomaalida u wanaagsanayn oo marka ugu dambaystana qabiil salka gelinaya isagoo xuseyn arrimaha hadda ka jira jubbooyinka lagu lamaaninayo dana qabiil meesha ta xoogaha qabiil baa lagu ugaaranayaa waxaa la leeyahay muxuu ahaa daarood yahawiyaa laga hadlaya runtii hadday tahay afkan lagua cadaynaya laakin waa caddahay waa muuqataa marka puntland iyo jubbaland daarood baa degan oo awalta muxuu ahaa muqdisho lagu baabi'iyey oo xoolahoodii la qaaday oo dadkoodii la xasuuqay marka maanta in aanu mar dambe muqdisho hawiye afka u galno ma yeelayno weye arrinta socotaa middaas muxuu aha anigu ma dadku waa ku ugaaran karaan laakiin wax shaqaynaya maaha sidoo kale waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay siyaasadda puntland ee ku aadan arrimaha jubbooyinka in ay jiraan sababo uu tuhmayay in ay salka ku hayaan doorka puntland ee jubbooyinka madaxweynaha muxuu ahaa cabdiraxmaan waxaan u jeedaa hadda wuxuu iska dhigay wuxuu ku muuqanayaa nin oo champion nin uu u dadaalaya gobolada nidaamka gobol gobolka federaalka ah xoojintiisa xoog buu saaray jubbaland sida ay hadda meequfkaas la doortay sideeda inuu u adkaan kariyo nairobi buu tegay meel buu ka cadeeyey laakiin aniga siay la tahay muxuu ahaa waxaanaad moodaa gudo anoo anoo muxuuha qiimo weyn u hayaa baresenta farahole haddana waxaan isleeyahay wayaalow ma ka maran tahay cambaign oo siyaasi ah ee cabdiraxmaan farahole inuu arrinta qabiilka ku samaynayo oo uu rabo doorashadiisa soo socota inuu muxuu ahaa guul ku helo oo dadku ugu saxbiyaan maxaa jira daarood nooleeyoo kale inuu ku muuqdo oo iska dhigo inuu ku muuqdo nin daarood daaficay oo maanta usoo baxay inuu noqdo ayay u dhawaan kartaa aniga dareenkayga weeye marka midaas wax weyn dhisi mayso waxaa wax dhisaya waxaa weeye nabad guuda in la helaa cabdirasaaq xaaji xuseen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna mas-uulka ugu sarreeya ee xilligan ka nool madaxdii talada dalka soo qabatay ka hor burburka ayaan weydiiyey haddii uu hilow bal u qabo mararka qaarna uu jeclaan lahaa inuu dalkii soo booqdo oo uu isaga tago qabowga faraha badan ee gobolka minnesoore ee dalkan maraykanka oo uu ku nool yahay maadaama da-diisu ay kusii dhowdahay sagaashan sano dareenkaas way galaan waddankaasu waddankaygii weeye xayaatadaydii oo dhan iyo nafsadaydii oo dhan meeshay ayaan wixii anigu aan wanaag gaarayna meeshaan ku gaaray wixii aan dhib soo mutayna meeshaan meeshaan kusoo mutay marka meel kaleoo guri aasaas oo saldhigoo runa oo aan soomaaliya ahayn anigu maan lehi laakiin soomaalida aan leeyahay iyo soomaalida maanta dad badan oo indhaha ku hayaan waa different isma leh shughul iskuma ileh anigu soomaalida aan rabo arko inaan rabo oo aan u xiisahayo waxa weeye markay ii muuqato soomaali qabiilka oo muxuu ahaa qabiilka kanu muddo mudhaa waa iska jiri doonaa laakiin inuusan qabiilku noqonin diin oo kale hadda siduu maanta u yahay oo kale aad iyo aad uma bogi karaayo soomaaliyana ilaah yaa igu celiya ma odhanayo inta midaasu jirto kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen oo qadka telefoonkai ugu warramayay isagoo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesoora dhegeystayaal waxaa xusuusin inaga ah in waraysigaasi oo qaybo badan taabanaya aad ku maqli doontaan idaacadaheenna galabnimo iyo habeennimo ee maanta haddii allaha awoodda lih uu noo sahmaxo kadibna isagoo dhammaystiran ayaad kala socon doontaan boggeenna internetka